waxaa guud ahaanba maanta albaabada loo laabay koowaha diiwaangelintu ka socotay ee magaalada hargeysa taasi oo lagu qaadanayay kaarhka dhalashada somalilan shaqaalaha goobahaasi ka shaqaynayay iyo cuqaasha beelaha kala duwan ee ku sugnaa iyagu goobahaasi siday u xaqiijiyaan qofka qabiilkiisa iyo inuu dhashay somalilan ayaa gebi ahaantoodba albaabada u laabay xarumihii ay ka shaqaynayeen kadib markii ay siluugeen qiimaha lacagta ay xukuumaddu doonayso inay siiso iyadoo markii hore lagula heshiiyey qiimo ay raalli ka ahaayeen qalabkii goobahaasi ayaa dhammaanba lagu xareeyey xarunta gobolka maroodijeex halkaas uu ku sugnaa badhisa ku-xigeenka gobolka maroodijeex rashiid axmed maxamed iyo xoghayaha gobolku waxaana ay halkaasi iskugu yimid shaqaalaha kala duwan ee koobaha diiwaangelinta kaadhka madaniga ah oo ilaa dhowr iyo afartan goobood oo hargeysa gudaheeda ah iyo cuqaasha goobahaasi ku kula sugnayd oo tir ahaan aan ku qiyaasnay sababta albaabada loogu xidhay ayaa ugu horeyn waxaanu wax ka weydiinay badhasaab ku-xigeenka gobolka maroodijeex ahna kusimaha badhasaabka rashiid axmed maxamed ugu horeynba aan weydiinay waxaa sababay in albaabada loo laabo guud ahaanba goobihii diiwaangelinta iyo inay jirto cabasho kasoo yeedhaysa shaqaalaha iyo cuqaasha oo ah tanka qarashka waxaana ugu jawaabay bismillahi raxmaan raxiim allahuma salli calaa maxamed arrinta iyadii soomaali waa jira caana jiilan anfacan jirin kolley dee dadka biniaadamka kolley waxa way jecel yihiin dee korsiiba wax walba dee waa iska jecel yihiin laakiin waxa weeyaan dhaqaale ahaan wixii nagu loo qodeeyey ee loo bandhigay haddii qawadjira yimid qawadku iska dhammaaday qawadkaas wuu dhammaaday hawshana si wanaagsan loo socdaa waanay shaqo galeen waxayna wax midha ma jirto waxa wacan in saddex doolar baad haddaan cayimo aadee caaqilagoo kale u cayinteen marka caaqil hawshiisa iyo hawlihiisu way iska badan yihiin saddex doolar ayay ku filan yihiin
wallaahi dhaqaalaheena marka horeba saaxan ku shaqayno ciidankeena wax ku shaqeeya wayna ognahay ya shaqaalo waxa ku shaqeeya wayna ognahay duruufteena dhaqaale wax dabadi biraayeena caalamku wuxuu inaga caawiyey ama dhaqaale dabadi nooga yimi oo aynu hawshan ku gelayna ma jirta waa isku tashi aynu ku tashannay oo ficil ahaan qaran ahaan ummad ahaan aynu iskugu tashannay in aynu magaceenna sumad u yeelno oo ayaynu isku tashannay marka waxaweyaan dhaqaalo wixii aynu heleen waxaynu ka hakarnay haba yaraatee ma jiro waxa weeyaan ama ha yaraato ama ha badnaatee waxa weeyaan wixii aynu helnay ciddii hawshan aynu u hersaaday inay noo qabato waxa weeyaan waxaynu ka hagarna ma jirto waanaynu siinana insha allahu tacaala mardoweed waxaad kala gasheen hadalka caaqlada waa wada hadasheen lacagta ma isku ogolaatay mise isku diideen me waa la isku ogolaa waxaa jirta inaad qawadka ku jiray waa hortaa iyada laakiin hawshaas way dhammaatay mar dhaweed markaa waxaa jirta inay iyagu khilaafseen ka waran ninku ma heshiiseen maxaad ku heshiiseensa waxaan ku heshiinay hawsheeda sideed ugu socoto wixii la isku helaya la heshiisiyo maanta rasmiya waxaa la filayay inuu bilaabto diiwaangelinta wayna bilaabmaysaa wayna wayna socotaa warbaahinta qaarkood ba waxay qoraysa in aanay diiwaangelinta aanay bilaabnin lama filin taana maxaad macnaysa anigu ma hayno taa dhinaca kale waxaanu isagana wax ka weydiinay mid u hadlayey xaqlada goobaha kala duwan oo iyagu cabasho ka muujiyey lacagta ay qaadanayaan afar iyo labaatankii saacadood ee maalintii taasi oo ay sheegay in saddexda bilood ee diiwaangelintu ay socon doonto hata ay goobaha fadhihi doonaan aqal siciid jaamac ayaa ugu horeynba aanu weydiinay waxyaalaha ay xukuumadda isku saluugeen taasi oo ay xukuumaddu sidaa uu noo sheegay barsaab ku-xigeenku ay doonayaan inay saddex doolar qaataan maalintii waxaan hadaladiisi ka mid ahaa magacaygu waa caaqil saciid cabdijamac arrintaas laguma heshiinin wax ka jiraana ma jiraan waxaan sugaynaa wasiirkii arrimaha gudaha wax dambo ka soo baxo wax lagu heshiina ma jiro imarka gordhaweyd waxaad ku jirteen hoolka waxaana jirtay shir aad yeelateen ood kusoo kala kacdeen gordhaweydna wuxuu sheegay inaad heshiiseen raallina iska tihiin waa la isku jiiday arrintaa waa la isku jiiday waa lagu soo kala kacay waa lagu soo kala kacay midinimid barsaab ku-xigeenka hadda hadda wax ma hayno weli waxaan ugu soo noqday weliba ilaalanka ma hayno weli waa gartay muxuu yahay qorshihiin majiijiid baa lagu jiraya Qorshaha- dawaagelidii hawsha waa la bilaabay qorshihiin muxuu yahay qorshe waxa weeye wasiirka qorshe cad la imanaya wixii ay la yimaadaanna waa lagu shaqayn doonaa insha allah ee ka soo baxay dambe shaqaaluhu waa isku mid marka u horreysa caaqiliyo caaqil la-aan shaqaaluhu meesha taga waa isku mid shaqaaluhu waxa weeye taabta go-aan baa lagu wada shaqaynaya shardiga go-aan markuu soo baxo wixii lagu wada shaqeeyo umbaa anaguna ku shaqeyn si fiican laakiin marka caaqilo la leeyahay dalkii iyo ummaddiidii kaasoo cad dabcan hogaamiye u ah miyaanay ayaan darro ahayn inaad shaqadii joojisaan saaka waxa weeyaan shaqadii maanaan joojinin laakiin sida xagga xagga waxa weeyaan xagga wada wada shaqaynta ayaan ayaan weli lisfahmin oona ka dhalanay wax magaratay wixii lagu shaqaynayay ee ahaayeen ahaayeen magaratay gunadii yara lagu shaqaynayay ee dee yoomye ahaa ayaan wahda marka la saxo in baa la shaqo tegaya ugu horreyn ninka maxaa laidinkula soo heshiiyey maadaama hadda la sheegay inaad saddex dooro laydin qoondeeyey ma wax lagu heshiye weli ma jira waa wasaaradda arrimaha gudaha weli taas arrintaan waxba kama soo bixin weli waxaa la sheegay inaad diideen saddex doolar balse maxaad idinku eh, doonaysaa saddexdaa dollar cuqaashi weydiiday oo ka birijiday wax ka jiraan ma jira waa weli ma lagu helaysa aad baad mahadsan